dagaalku wuxuu ku bilowday ciidan indho hore ahoo aan indho hore geynay iyo ciidan ay qolyahan xarakada ay soo direen ayaa meel isugu yimid waxa weye dagaal dhexdooda maray kabacdi dagaalkaas waxa weeye muddo yar buu socday muddadii yaradii socday waxa weeye annaga xagga iyaga rag baa nagaga dhintay saddex nin baa nagaga dhimatay iyagana waxa weeye laba nin baa kaga dhintay shan nin oo dhaawacana way la tageen
waa gartay waxaan maqlay dagaal aada u culus inuu ahaa oo khasaaro badan uu soo gaaray labada dhinac walaale dagaal culus ma ahayn dagaalku dagaal khayaano ah waxa weeye ciidan indho hore oo meel aan geynay ayay si jagisa waxa weeye ay ay ku soo galeen saddex nin bay naga dileen ayana waxa weeye way dagaalameen wiilashaasi laba ninna way ka dileen toddoba shan dhaawacana waxa weeye way la tageen waayo wiilasha meesha horead geyseen iyo xaaladda meesha aad geyseen say ahayd iyo siday u dageen bal ii sharax adeer waxa weeye sida khayaanada dagaalka ay ku soo qaadeen waxay ahayd wiilasha indhaha hore ah waxa weeye meeshii ay ku jireen meeshu waa daad ogtahayba waa webi iyo bad webigii iyo waxa weeye iyo webigii iyo dasheega dhexdooda weye meeshu laamiga yara keliya ka banaan webiga jinkiisay soo raaceen wiilashaan indhahan hore ah oo waxa weeye meel isoogu yimid oo waktiga iyadaa waxa weeye qadi iyo waxa noocaasa ku qadqadeynaya ayay meel gaaban oo kedisa ay kaga soo baxeen nimankaas waxa weeye saddexdaa yaa dhimatay iyagana laba nin iyo oo dhimashaha iyo saddex shan dhaawac ayaa khasaare soo gaari ciidanka laakiin markay qadaynayaan iyo markay nastanayaan gaadh kore miyuusan jirin oo ilaaliya waxa weeye ciidan markii aad jirto waxa weeye mar waxa sigi ay kaa noqdaan annaga ciidanka aan diray ee sahanka aan u diray ciidankii indhaha hore ahaa ee ateysankiisu inuu taagnaada uu aan ugu talagalnay buu ahaa runtii waxa weeye ma ayna noqonin si wax ka noqdeenba waxa weeye barnaamijkaasi wuu dhacay waa gartay kadib maxaad samayseen seed ugu gurmateen tallaabadii ku xigteed qaadeen maxay ahayd annaga xabadaha markii aan maqalay waxa weeye gurmud deg degaanu qaadnay waxa weeye gurmudkii aan ugu talagalay aan u gurmanay ciidankaas si fiican baanu ugu gurmanay isla markiiba waxa weeye rag iyagii rag kamid a oo meeshii waxa weeye goobtii iyada ahayd ku sugan ayaan oogu tagnay iyagiina waxa weeye waan kala caydinay meydkoodii waxa weeye iyaga raggii ka dhintay ee labada nin ahaa waxa weeye ninna waa qaateen ninna waan waan soo dhiwaan waan kasoo dhignay waa gartay meesha uu dagaalku ka dhacay bal ii tilmaan magac may leedahay meesha dagaalku ka dhacay waxay udhexaysaa sanguuni iyo meesha la yidhaahdo bulxaaji ciidanku araare weli miyaad joogtaan mise maydinaan gaadhin halkaas waad kasoo laabateen araare waxa weeye waxaan ku tagnaa roondadanada iyo ciidamada sahanka iyo araare taga laakiin annaga waxa weeye ciidanka deegaankiisa rasmiga ee wuxuu ku edyahay sanguuni waxaad ii sheegtaa hawshii aada halkaa u tegteen in muddo aad hadda joogtaan deegaankaas maxaa idinka hirgalay hadday tahay ballaarinta saldhigiina hadday tahay deegaankoodaad ku fidisaan hadday tahay inaad hore u socotaan hadday tahay dadka idinka soo horjeeda inaad awoodooda dhintaan maxaa idin hirgalay saad ogtahayba waxa weeye meel markii aad degto cadowna aada soo taagan tihiin waxa weeye waxyaabo fara badan baa macnaha waxa weeye yaad qiimeysanaysaa runtii waxa weeye intaan meeshan degenayn deegaan badan baan ballaarinay shacab fara badana waxa weeye cadowgu uu dhibaateynhayay baanu gacanta ku dhignay oon xoreynay nabadgelyo badan oo waxa weeye dadka shacabka ah ee deegaanka ku sugnaa waxa weeye aan ballaarinay baa jirta waxaana noo qorshaysan hadduu ilaahay yidhaahdo qaababkii macnaha waxa weeye aan aan dalka inta waxa weeye dhiman aan usii fidi lahayn aan usii socon lahayn baa qorshaysan hadduu ilaahay yidhaahdo qaababkaasa noo qorshaysan waayo laakiin dhulkan aad ku dagaalamaysaan sidaad sheegtay dhul aad u hawda weeye dhul aad u dhib badan weeye xeelad iyo istaraatiijiyad military unbaad maaragtay kaga bixi kartaan hawshiinana idinku fuli kartaa marka dabcan qorshahaga military kuma weydiinayo laakiin ma u diyaarsan tihiin su-aasha la isweydiinaya waa taas waxaan u diyaarsannahay in macnaha waxa weeye annaga xeelad military iyo meesha waa cidiidi waa runta istiraatiyadeedu aada mataqaana waxa weeye u adag tahay haddana waxa weeye qaabka aanu ooga dhex dagaalamayno iyo qaabka aanu istiraatiyadeeda aanu u qiimeysanayno iyo qaabka aan waxa weeye aan noo qorshaysan waa qaabab waxa weeye aan ku tala gashanahay haddii ilahay yidhaahdo inaan siyaabo fara badan inaan uga guuleysano haddii ilahay yidhahdo